waxaa guuldarro iyo fashil ku soo idlaaday shirar aan loo kala kicin oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uga socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada shirkan oo socday afartii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga doodayeen sidii ay u samaysan lahaayeen muddo kororsi marka uu dhammaado muddo xileedkooda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ku guuldaraystay inuu madaxda maamul goboleedyada ka saxiixdo ajandayaal dhowr ah uu miiska soo saaray dhammaantoodana wuu ku fashilmay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa isagoo caraysan saaka aroortii hore wuxuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wuxuuna hadda dib ugu laabtay magaalada kismaayo halkaasi oo saakay ay ku soo dhoweeyeen xubno ka tirsan maamulkiisa qodobada la isku mari waayo waxaa ka mid ah in dib loo dhigo doorashooyinka maamul goboleedyada iyo in la qaato doorasho qof iyo cod ah ilo wareejo ayaa sheegayeen axmed madoobe uu shardi ka dhigay in marka hore shirka la keeno siciid deni iyo firdhiye islamarkaana meesha laga saaro waxa la dhaho doorasho qof iyo cod ah dhinaca kale siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk oo aada u mucaaradsan xasan sheekh ayaa durbadiiba soo saaray war-saxaafadeed ay ku doonayaan in ay ku taageeraan axmed madoobe shariif sheekh axmed xasan cali khayr iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhammaantooda xasan sheekh maxamuud la tartamayey sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ugu goodiyeen xasan sheekh maxamuud muddo kororsi waa midkii aan ka diidnay farmaajo suuragalna ma ahan inaan kaa aqbalna xasanow talada aad kor u siidid dhulka dhig ay ku yidhaahdeen qoraal ay soo saareen waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad u sii kordhayey khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada maamul goboleedada dalka soomaaliya ka dhisan ayaa waxaa dhismahooda lahaa xabashida itoobiya kuwaasi oo inta badan qaata go-aano ka soo baxa dhanka aadisababa